xubno ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa degmada dhuubley kulan kula qaatay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xuquuqul insaanka kulankan ayaa looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa tacadiyada loo geysto dadka nugul iyo sidii loo dardargeli lahaa adeegyada ay bulshada u qabtaan hay-adaha ka howlgala degmada dhuubley maxamed maxamuud maxamed oo ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa kulanka kadib ka warbixiyey waxyaabaha laga wada hadlay kulankan marka maanta wuxuu ahaa ama uu dooranaa inaan la kulanno hay-adaha ka shaqeeya arrimaha d b v-ga ama adeeg bixinta tacadiyooyinka saaad og tahayna dee maalmahan waxaan joogay degmada doobley waana joogay howla shaqo oo wasaaraddu ay leedahay marka qayb ayay ka ahayd inaan la kulmo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha tacadiga iyo adeeg bixinta kale ee maaragtay dadka shaqaaqooyinka la kulma sida nugulka iyo caruurta wuxuu kulankani markaa maanta isu keenay dhammaan hay-adaha degmada dhobley jooga ee ka shaqeeya arrimaha tacadiga iyo shaqaaqooyinka ka hortagooda iyo adeeg bixintooda waxaa nagala soo qayb galay hay-ado kala duwan sida u n s c r saduuro allied d r c w r n s iyo hay-ado kale oo hadda aan kuxsikinan oo fara badan hay-adahaasi waxay in muddo ah ka shaqaynayeen deegaanka iyo degmadeena laakiin ma aynan jirin doorkii wasaaradeed ee ahaa in maaragtay iskuduburidkoodii iyo shaqadoodii ay hayeen kawarqabkoodii marka maanta runtii waxay muujiyeen jawi aada u qiimo badan oo farxad leh inay helaan wasaaraddii oo ka caawin doonta dhanka marka laga hadlayo justiceka iyo booliska cadaaladda iyo maaragtay arrimaha fulinta ee xagga sharciga